inay ku hadasheen waanu noodgaraysanaynay waanu qaadananay talooyinkii wax ku oolka ahaa ee halka laga soo jeediyey waa qaar qiimaha iyo sharafta ay leeyihiin aanaan mar raba aanna seegaynin mashaariicda aynu gobolkan ka furay maanta iyo kuwa inoo soo socda iyo waddooyinka iminka laga wada hadlayay ilaa dalka goonihiisa shishe gaadhsiisan waa waxyaabaha loo baahan yahay in dalkii ummadda laga qabto oo loo qabto waa laga yaabaa inaynaan awoodaha dhaqaale ee aynu uga baahan nahay meel walba marka dalka la eego inaynaan mar qura wada hayn inayn mar qura gacantii inoogu wada jirin inaan awoodeedii aynan aynan aynaan mar qura wada kari karayn laakiin haddana haddaynu casimadeena adkayno mid walba waxbaynu ka bilaabi karaa mid walba waxbaynu ka dhaqaaji karaa qaar badanaynu iminka dhaqaajinay qaaraynu fulinay qaar meel wanaagsan maraya qaar dhammaaday iyo qaar aynu niyadda ku haynay intuba way jirtaa laakiin waxa muhiimkay waxa weeye mar walba waa wadajirkeenna iyo midnimadeenna dabcan dal dimuqraadiya baynu nahay waynu ognahay axsaab baynu nahay axsaabta dimuqraadiyadda wax loogu talagalay inay dhaliilaha jira sheegaan waa la tartamayaa siyaasad baa lagu tartamayaa inta badanse been bay sheegayaan waxbay sheegayaan laakiin ummadda de ummadda runtii waa wada arkaysaa dadku inbuu wada ogyahayoo inta axsaabta ku jirta waxma oge shacbigu waxma wada ogya wuu arkaya riyaaltii xaqaaqa wuu arkaya wixii qabsoomina wuu ogyahay wixii aan qabsoomina baaqdayna wuu arkaya in laysu tilmaamo oo si wacan laysugu tilmaamo way fiican tahay annagu dadka mucaaradka nagu ah waxba u sheegan mayno laakiin kuwa sharci darrada ku shaqaynaya golayaasha iyagu aan sharciga ahayn ee dalka xumaanta la doonaya kuwa aanu idiin sheeganay wixii sharci darra ku shaqaynaya ka yeeli mayno kana socon mayso waxaanu jecel lahay in ummadda iyo shacbiguna inay nagu taageeraan baanu jecel lahay oo mowqifta ay ka taagan yihiin hay-adaha sharci darrada ku shaqaynaya inay mowqifkooda si cad oo cleara ay ugu sheegaan baanu jecel lahay marka anigu waxaanu halka kan aada idi iyo aada idinka mahad celinayaa soo dhaweynta aanu la kulanay ilaa intaanu magaalo madaxdii ka nimid waqti ragga aan sheegayo qaar baa waxay yidhahdeen ku qaylinaya ku dhawaaqayeen muxuu madaxweyne ka doonay muxuu ahaaye burco muxuu ka doonay muxuu u fadhi waaya hargeysa oo burco miyaan dalka ka mid ahayn oo dalka aan madaxweyne ahayn miyaan ka mid ahayn oo boorama miyaan ka mid ahayn oo dalka intiisa kale miyaan ka mid ahayn ma dalkaa ka maqnaa ma meel kalena ku maqnaa intaanu ku maqnayn inta aanu dad soo maray inta aanu waddooyin soo furay inta aanu mashaariic soo furay intaanu howl soo qabanay wax aada iyo aada u badan bay ahaayeen wax ummaddu wada qabsanaysa iyo dowladduba iyoay wada ahaayeen aada iyo aad baan ugu faraxsanahay marka kuwaana dhegeysan mayno dal dimuqraadiyaanu nahay way iska qaylin doonaan laakiin waaqaca iyo runta waynu ognahay waynu la soconnaa taa kuwaan dhegeysan mayno yaan dheg loo raaricinin waxaanuna jecelahay shacbigu inaanu ku aamusin mowqifka ay ka taagan yihiin wixii sharci darra ku dhaqmaya inay caddeeyaan oo muujiyaan mowqifkooda caddeeyaan baa wanaagsan oo jeclaan caddeeyaan de aada iyo aad baan idinku mahadinayaa talooyinkii badna aad soo jeediseen iyo tilmaamihii aad tilmaanteen iyagana waanu tixgelinaa waanu ku xisaabtameynaa aada iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sidaan hor codsaday waxaan jecelahay in inamadu ay mikrafoonka kuna dhex wareegaan qof walina baaqiisa uu jeediyo waxaan soo odhan lahaa madaxweynaha ku bilaabaya madaxweynehu inuu baaqa wadada ka qayb qaadashada uu inoo bilaabo si ay dhammaantood yani shirku madaxweyne baaq aada ugu baaqdo
waxaan jecelahay inaan dadweynaha reer somaliland dibad iyo godobaha joogeene aan baaq u soo jeediyo in waddadaa la dhisayo ee aanu maanta dhagax dhignay ee cerigaabo in laga howlgalo oo laga qayb qaato oo cid waliba intii itaalkeeda iyo tabareedeeda ay geysato gacan ka geysato ayaan ugu baaqayaa ummadda somalilan meelay joogaan dibad iyo godoba aada iyo aad baa umahadsantihin